wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warkaaweyn qodobada ugu dooraana waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta ka furmay magaalada muqdisho iyo madaxweynaha puntland sicid dani oo aanan ka qaybgalayn ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo soo xiray shirka wax soo saarka iyo maalgashiga beeraha oo ka socday magaalada muqdisho xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dalkana waxa uu maanta ka qaybgalay xil wareejinta taliyaha booliiska soomaaliyeed oo lagu wareejiyey asad diyaano lagana wareejiyey sulub axmed frin akhbaaraadka caalamka warkeen habeen aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah iiraan iyo israa'il oo mar kasta isweerari kara iyo cabsi xoogan oo ka dhex jirta dhinacyada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wacan oo wanaagsan waa habeenimo arbaacaha taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha oktoobar intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa warkayga habeen markana kusoo dhawaada isagii oo intaasi ka dhammaystiran haddii aan ku bilowbo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta shir gudoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran ee dowlada federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowlada federaalk oo ka furmay caasimada shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladda amniga dalka gaar ahaan sidii loo dardargelin lahaa dagaalka lagula jiro al-shabaab dhamaystirka hanaanka dimuqraadiyiinta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wadatashiga qaran waxaa kale oo shirkan looga hadlayaa dhismaha dowladnimo iyo iskaashiga guud ee dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalk si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumarka dalka shirkan waxaa ka qaybgalaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland axmed maxamed islaam madoobe koonfur galbeed laftigreen galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho yesuusan jawaan madaale afhayeenka madaxtooyada cabdiraxmaan xudeyfi ayaa shirkaasi faahfaahin ka bixiyey ujeedadiisa afhayeenka madaxtooyada dowlada federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xudeyfi warkiisa iyo faahfaahinta shirkaas dib ayaan ugu soo noqon doonaa markan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac waxa uu maanta magaalada muqdisho kusoo xiray shirweynaha koowaad ee caalamiga ah horumarinta maalgashiga iyo wax soo saarka beeraha soomaaliyeed oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale midooda yurub wax soo saarka beeraha iyo maalgashiga soomaaliya oo muddo labaan maalmood ka socday caasimadda shirkan waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa midooda yurub waxaana shirkan inta uu socday ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya maalgashayaal caalami ah labaatan kambani ganacsato qeybaha kala duwan ee bulshada qobradii kala duwanaa ee goobta ka hadlayay ayaa sidoo kale waxa ay soo bandhigeen fursadaha kala duwan oo dhanka beeraha ah ee ka bannaan soomaaliya wasiirka beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo shirkan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkan kusoo aaday waqti muhiim ah oo soomaaliya u baahan tahay in la maalgashada dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac oo shirkan soo xiray ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya hadda ay ku tallaabsanayso dhanka iyo horumarka beeraha isagoona carabka ku adkeeyey in ay hadda diyaar u tahay xukuumadda in isbeddel weyn ay ka sameysa dhanka maalgashiga beeraha soomaaliya sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan halkan imaado oo aan u kuur galo shaqada ballaadhan ee baaxadda leh ee laga hayo dhanka beeraha waa shaqo taabanaysa aasaaska iyo ahmiyadda bulshadana ay leedahay nolosheennay taabanaysaa shiritaankeenay taabanaysaa inaynu ahaanno qoom isquudiya adduunkana quudiya iyo inaynu ahaanno qoom la quudiyo oo loo soo qaadhaamo shaqada halkan ka ratibanta ayaa saamaynaysa jihada aynu qaadannahay waa hubaal taariikhda dhow ee soomaaliya dhowr goor waa jireen oo la yidhi war ha loo soo yabooho soomaalidii ayaa halis macluul ku jirtay in badan ayaannu hay-ado kala duwan oo gurmadka iyo gargaarka ka shaqeeya la shirnay madashani waa madashii shirarkaa iyo shaqooyinkaa soo idlayn lahay oo wax soo saar iyo isku filnaansho iyo kobaca dhaqaale inoo horseedi lahay jubbaland iyo webigii jubba iyo nimcooyinka yaalla dadaal fara badan baa ka socda ilaa iyo doolow haddaa laygu tusay beer doolow lagu beerayay dhanka soomaaliga inta aan kaga baxo wasiirku xafiiska ra-iisul wasaare uula shaqeeyaa shalay madaxweynihiibaa idin yimi waxaannu ka rabnaa inuu qaado tallaabooyin cadcad oo uu beeralayda soomaaliyeed meel walba oo geyiga soomaaliyeed ka joogaan uu u suurtogelinayo tasiilaadkii iyo tacabkii ay wax ku beeri lahaayeen meel aanay wax ka bixinba ma jirto laakiin boqolkiiba lixdan beeralayda dhulka inta la beeri karaa waxaa sideed sideed point six miya ama nine million hectares dhul yar maaha inaga badan haddii dhowr boqoloo bariisa iyo dhowr boqoloo qabandiya la beero abaarta waynu ka baxaynaa qorshaha qaranka aasaas bay u tahay siyaasadda dowladana aasaas bay u tahay shuruucdii iyo wixii lagu hagi lahaana waa la sameeyey duulashaakir warbaahinta dalsan muqdisho eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu ka qayb galay xil wareejinta taliyaha cusub ee booliiska soomaaliyeed asad diyaana oo xilka kala wareegay taliyihii hore ee booliiska sulub axmed firin faadimo cabdiqaadiraa dhamaystireysa
jenaraal asad cusmaan cabdulaahi ayaa si toos ah maanta ula wareegay xilkii dhowaan loo soo magacaabay ee ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana uu kala wareegay taliyihii isaga ka horreeyey sarayagaas sulub axmed firin munaasabadda xil wareejinta ayaa ka dhacday dugsiga tobabarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kahiir waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horreeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaanada saraakiisha qaybahooda kala gedisan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo sidoo kale marti kale oo madashaasi lagu casubirin ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed gudagalka munaasabadda kadib waxaa la aaday dhanka khudbadaha waxaana ugu horeyn hadalka qaatay taliyii hore ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sarayaga sulub axmed firin isagoona si kooban uga hadlay waxqabadkiisii muddada uu hayay xilka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u hambaleeyo oon soo dhoweeyo saaxiibkay taliyaha ciidanka booliiska waxaan leeyahay ilaahay ha kula garab galo ilaahay ha kugu asturo inaad dadaalayso ood halkeeda aad ka sii wadaysana waan waan ogsoonah waana ku rajo weynahay inay halkeeda kasii socon doonto haddii alla idmo waxaan rabaa sidoo si la mida inaan u mahadceliyo hay-adaha iyo dowladaha ee halkan fadhiya ee safaaradaha dowladaha ee maanta kasoo qayb galay sidoo kale inaan ayagana u mahadceliyo taakuladii iyo saaxiibtinimadii ee maaragtay ee iyo sidii wanaagsanadii ay noola soo shaqeeyeen
jenaraal asad cusmaan cabdulaahi oo ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhankiisa hadlay ayaa waxa uu sheegay inta uu joogo in isbeddel weyn uu la imaan doono islamarkaana waxyaabo badan uu ku soo kordhin doono hay-adda ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan ka shaqayn doonaa kor u qaadidda tayada booliska kor u qaadidda wada shaqaynta booliska iyo shacabka waxaan xulin doonaa qorshayaal amni oo saldhig u tahay cilmi iyo khibrad oo lagu sugayo amniga caasimadda sidoo kale waxaan ka shaqaynaynaa inuu adeega amni ee boolisku gaaro goob kasta iyo gobol walba oo soomaaliyeed shaqadeennu kuma koobnaan doonto keliya ka dabategidda faldambiidyada iyo fulin- fulinta sharciga balse waxaan kor u qaadi doonaa ka hortegidda khataraha si shacabkeenu ugu noolaado nabadgelyo iyo xasilooni ugu dambeyn waxaa hadalka soo gabagabeeyey xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya isagoona halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay taliya mar kale waan eh, ku mahadcelinaynaa waana ku sagootinaynaa taliya adigana waan ku soo dhawaynaynaa waana ku ducaynaynaa shaqo wanaagsan oo qiimarana insha allah waa kaa rajaynaynaa waana hubaa inaad kartideeda iyo aqoonteedaba iyo daacadnimadeedaba leedahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin faadumo cabduqaadir aadahay tv-ga dalsan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraalka hiya magaalada muqdisho
guud ahaan warkii amin cawaad kala socoteen raadiyaha darsan waanaga intaa ciddu warkayga seega barahayna bulshada ay ka heli karaan amaanaal
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel